ugu yaraan hal qof ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhintay dhowr kalena ay ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wata oo maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dadka banaanbaxa dhigayay oo u badnaa dhallinyaro ayaa ka cabanayay cadaalad darro ay sheegeen in ay ka tirsanayaan maamulka waxaana iska hor yimaadeen ciidamada booliska haddaba waxaa khadka taleefonka ee magaalada boosaaso haatan si toos ugu jirta wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac faadumo haddaad maqlayso bal waxaad naga waramtaa mudaharaadka maanta dhacay
caasi aad ayaa umahadsan tahay abaarihii tobankii subaxnimo ee saake ayay ahayd markay rabshadahaani bilowdeen oo ka bilowdeen xaafadaha magaalada boosaaso qaar kamid ah inta la xaqiijiyey hal qof oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ku nafiya ayaa ku nafiwaayey afar kamid ah afar qof oo laba kamid ah ay yihiin ciidamada booliiskana waa ay ku dhaawacmeen dibadbaxayaasha ayaa caashay waxa ay adeegsanayeen taayiro iyo dhagaxyo ay dhigayeen wadooyinka waxaana ay u badnaayeen dhalinyaro ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa saaka goor hore la keenay qaar kamida wadooyinka magaalada boosaaso waxaana qaarkood ay adeegsanayeen rasaas ay ku kala eriyeen mudaaharaadayaasha waxaad ii sheegtaa faadimo dadkan banaanbaxa dhigaya sidaad sheegtay dhalinyarada u badan maxaa kiciyey oo banaanbaxooda asal u ahaa
dibadbaxna dibadbaxayaasha qaar kamida oo aan kula kulmay goobaha ay dibadbaxyada ka sameynayeen ayaa si o u xaqiijiyay inay ka cabanayaan shaqo la-aan iyo arrimo cadaaladdarro salka ku hayo waa siday hadalka u dhigeen qaar kamida mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay oo arrimahan ay wax ka weydiisaan waxa ay sheegayaan in arrimahaani ay salka ku hayaan siyaasiyiin dabada kasoo riixaysa arrinta sida doontaba ha ahaatee waxa ay dhalinyaradu sheegayaan in qaar kamida dhalinyaradan sheegay inay xuquuqdooda u doodayaan in xabsiga ciidamadu ay shalay iyo maalinta ka horreysay ay u taxaabeen taasina ay mudaharaad kiciyaan waxaad ka caashoy salaadii casar kadib ayaa mudaharaadkan dib u bilowday haddana ciidamada ammaanku waa ay ka hortageen inta badan mudaharaadkan waxa uu ka bilaamaya iskooyska loo yaqaan afar rigood ciidamada ayaa iminka mudaharaadayaashii kala eriyey suuqa weyn ayaa aada muxuu ahaay isagana dhowr jeer uga dhacay mudaharaadkaasi dibadbaxayaasha ayaa waxa ay dhibaato u geysteen qaar kamida meheradaya meheradaha ganacsiga oo ay dhagxaan iyo wax ku tuurtuureen marka taasi waxa ay sababtay in goobaha ganacsiga aagaga uu ka dhawaa haraadku inay xirmaan waxaa kale oo adkaatay in wadooyinka qaybtooda ay gaadiidku isticmaalaan kadib markii mudaharadayaashu ay adeegsadeen taayiro taasoo ku adkaatay in gaadiidku ay maraan waxaad markaa ka warantaa faaduma wadooyinka halbowlaha u ah magaalada boosaaso waxaa taagan ciidamada ammaanka oo si weyn uga hortagaya in rabshaduhu ay inta ka ballaartaan waxaad ka warantaa marka xilligan aad hadda ilaa hadlayso xaaladdu waa sidee goobihii ganacsiga ma xiran yihiin khasaaraha dhashay intuu la eg yahay maxaa hadda taagan saacadda la joogo
goobaha ganacsiga in kuwa u dhow dhow aagaga laga baqaayo in ay ka dhacaan mudaharaadadu waa ay xiran yihiin laakiin inta badan suuqyada ka dheer meelaha ay mudaharaadadu ay ka dhacayaan caadi ayay u shaqeynayaan meeraduhu waa furan yihiin xaaladda magaaladuna waa caadi waxaa la maqlayaa xabado goosgoosa ah oo kuwa ay ciidamada booliisku adeegsanayaan wax dhiga oo iminka jiraana ma jiraan dadkii banaanbaxa dhigayay marka ma kala tageen mise weli banaanbaxoodii ayay meeshii ka wadaan
wallahi caashay banaanbaxaani tobankii subaxnimo ayuu bilowday mararka qaybtood saacado ayaa udhaxeeya hadba xaafad ayay banaanbaxayaashu markay ciidamadu kala eryaanba meel kale ay tegayaan laakiin iminka wax banaanbaxa oo socdaa ma jiro
aad baad umahadsan tahay faadumo taasina waxay ahayd wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo si toosa ugu jirtay khadka taleefonka ee magaalada boosaaso iyadoo ka warramaysay dhalinyaro gadooday oo ka cabanaysa cadaalad darro in lagu sameeyey iyo shaqo la-aan oo banaanbax ka sameeyey magaalada boosaaso